ciidankun dadaal badan waa wada degmooyinka oo dhangeeka weliba ka wadaanaa xureen iyo sharafa ka wadaan awal cadowgu isu dadbaagsadaa geek laakiin isu gebadahay marka eed iidanka mahadnaga dhallinyarada ciidanka ah walilaha guulaysada guuliisan shaanteegna waliba guulnagada doontuu ummadan soomaaliyeed gaar ahaan maamulka koonfur galbeed guuliya waaye marka guulaysoy wali fadaana inaysan hanartaan shacabkana naxariistaan haanjidgooyinka iyo dhallinyara yaryaroo qaladka ka jaro oo meelo isbaarooyinka dhekadaan way baleenahaha kuwaanta waa walayo waliyo taraamale waliba waa irsaaqda ilaahay biye wal oo adeynay walaalka ku baaday ama dhibaato ka soo badiy waliba taraamale ciidanka sharaftiisa karaamadiisna ma'a ciidanka sharaftiisa karaamadiis ilaaliya dhalinyarada yar yaro oo shabaabka ee la qaladay oo dhalinyaradaas la qaladay masaakiinta oo dhibaatooyinka xaan oo diinna aan wadna dowladnimona aan wadna sharafna aan wadna karaamana aan wadna iyo qaladeen oo dhibaatooyinka jeysaan way baleen dhallinyaradayadeen hasku kataba dadkiina siin baahan dalkiina siin baahan dowladda soomaaliyeed iyo caalamkuna oo la kaashadaana cafisa la siin fidiya cafisa la siin fidiya kooyo dalkin iyo dadkin la noolaada dhibaatooyinkaasuy waliyo taraayang ma jirta dhibaatadaasaasku ka bahaa